raxmaan raxiim waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta sebtembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kuna soo dhowaada qodobada warkayaga ugu doorka roon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayay isagoo ka jawaabay su-aalo ay soo weydiiyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo ku kala sugan dalka iyo dibadda meydka wiil soomaali tagsiilo ah oo lagu magacaabo caydaruus cumar faarax ayaa laga helay badda magaalada tramo ee waqooyiga dalkaasi norway bulshada iyo maamulka ku nool degmada buulo borde ayaa si isku mid ah u soo dhoweeyey shirka maamul samaynta ee wejigiisa labaad uu ka furmi doono magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe taliska ciidamada amisobna waxa ay codsadeen in laga caawiyo sidii looga hortegi lahaa khatarta miinooyinka hogaamiyaasha waddamada ugu dhaqaalaha roon adduunka ayaa magaalada hanjuw ee dalka shiinaha u jooga shirkooda sanadlaha ahaa ee g nty
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayay isagoo ka jawaabay su-aalo ay soo weydiiyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa madaxweynaha oo xalay ka qayb galay barnaamij life ama toos ah oo ku saabsanaa dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan horumarka dalka iyo nabadgelyada ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshihiisa waxyaabihii u qabsoomay muddadii afar sano ahayd isagoo sidoo kale tilmaamay qorshihiisa ku aadan afarta sano ee soo socota haddii la doorto iyadoo madaxweynuhu si toosa sidoo kale uga jawaabay su-aalo ay soo weydiiyeen dhallinyaro soomaaliyeed oo ku kala sugan maraykanka soomaaliya iyo waddamada kale oo caalamka ah madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdicasiis aad iyo aad ayaa umahadsan tahay adiga iyo tiimka v o a waa fursad weyn weeye caawa dhallinyaradii muqdisho joogtay iyo dhallinyaradii minneabolis joogtay intaba in ay wada xidhiidhaan ismaqlayaan su-aalahoodii afkaartooda dhegaysan doonaan aad iyo aad ayay fursad u tahay v o a duna waa mahadsan tahay intaa kadib dabcan dalkan kama soo bilaabanin dowladnimadiisa cusub afartii sano lasoo dhaafay dalkan sagaashankii burburaa ka dhacay labadii kunna waxaa la sameeyey dowladdii kumeelgaarkeeda ugu horreysay oo magaalada carta lagu soo dhisay intii ka dambaysana dowlado badanoo isku xigxiga oo kumeel gaar ah ayaa dalku soo maray ilaa laba kun iyo laba iyo toban muddada wax badanaa lasoo qabtay inkastoo caqabado badan dhib badan dalka jireen dowlad kastoo kumeel gaar waa cunbay kusoo kordhinaysay duruubtii markaa dalka ka jirtay waxbay ka xalinaysay waxbaa muxuu ahay fikri cusub iyo dadaal cusub ay kusoo kordhinaysay laba iyo toban sano kumeel gaara kadib sanadkii laba kun iyo laba iyo toban ayay dhammaatay dowladdii ugu horreysay ee soomaaliya oo aan kumeel gaar ahayn burbulka kadib ayaa naloo dhiibay bishii sebtembar laba kun iyo labaiyo toban dabcan dhinaca sharciga iyo dhinac walba dowladda aan anigu madaxweynaha ka noqday kumeel gaar ma ayan ahayn laakiin haddana markaad hoos u dhugato shaqadii aan qabanaynoo dhan waxay ahayd shaqo xilligii kumeel gaarkaah in lasoo qabto ay ahayd oo uun duruuftii jirtay iyo asbaabo kale loo qaban waayey laakiin inkastoo in badanoo shaqadii kumeel gaarka loo baahnay la qabta haddana qaar badanoo ka midoon maanta la tacaalayna weli waxay ahaayeen shaqooyinkii xilliga kumeel gaarka ahaa la qaban lahaa muddadaas aan jirnay annagu waxa aan muhiimadda saarnay in mashaakilaadka soomaaliya oo aad iyo aad u tiro badnayd mushkiladda ugu daran ee siyaasadda in aan xal u helno inkastoo mashaakilaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca dhammaan ay iswada wataan isla socdaanoo mid inta laga tago mid kale oo keligii la horumari kara aanu jirin haddana muhiimadaha ama hortabinta ayaan ku shaqaynay waxaan xoog saarnay ee mush- mushkiladda ee siyaasaddana inaan xalino hay-adaha dowladnimada ee dowladnimada ahayn karana inaan dhisno tallaabada ugu horreysan qaadna waxay ahayd dowladnimada magaalada muqdisho ku koobnayday muddadii labaiyo tobanka sane annaga nagu horreysay magaalada muqdisho inaan ka bixinno oo aan gaarsiino dalka daafihiisa kala duwan maanta dowladnimada soomaaliya ee maslaxadda ummadda soomaaliyeed ee nabadda amniga horumarka muxuu ahay bulshada adeegooy bulshada u baahan dhammaan meelo muqdisho ka fog fog ayaa lagu qabtaa looga hadlaa dadaallo badan looga jiraa dalkani markaa dal wuxuu ahaa muddo dheer dhulkiisu dowlad la-aan uu ahaa oo xukuumado iyo wax maamulaha aanay ka jirin asbaabtaasna asbaabta shabaab uu dalkani inta u soo guuray oo u degay ayay ahayd
meydka wiil dhallinyaro soomaali tagsiilo ah oo lagu magacaabi jiray caydaruus cumar faarax ayaa maanta laga helay badda magaalada tramos ee waqooyiga dalkaasi norway warbixinta warkana waxaa inoo soo koobaya oo dhinacayga midig fadhiya saaxiibkay axmed cumar meydka wiil soomaaliah oo tagsiilaah oo lagu magacaabo caydaruus cumar faarax ayaa meydkiisa laga helay badda magaalada tormos ee waqooyiga dalka norway wiilkan dhallinyarada ah oo dhowaan guursaday ayaa meydkiisa laga helay aroornimadii hore ee saaki sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha howlgallada ee booliska magaalada tormos ilaa hadda ma cadda in badda lagu dhex tuuray iyo in kale hase yeeshee waxaa baaritaano ay ku haya ciidamada amniga allaha u naxariistay geerida wiilkan dhallinyarada ah ayaa walwal xoogan ku abuurtay jaalidaha iyo dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada tormos mustaf cumar faarax oo ah guddoomiyaha jaalidaha soomaaliyeed ee tormos oo ay walaalo ahaayeen wiilka dhintay ayaa xaqiijiyey in la tuunsan yahay oo keliya in la tusay oo keliya wejiga meydka walaalkiisa hase yeeshee loo sheegay in baaritaano lagu wado kadibna lagu soo wareejin doono reerkiisa si ay u aasaan allaha u naxariistay ciidaruus cumar faarax ayaa ka mid ahaa dhallinyarada ka shaqaysan ka shaqaysta magaalada tormos ee waqooyiga dalka norway isagoona muddo dheer tagsi ugu dhex shaqayn jiray gudaha magaalada wargeysyada iyo warbaahinada ka howlgala waqooyiga norway ayaa waxay ka qoreen dhacdadan aadka u naxdinta badan ee ka dhacday magaalada tormos inkastoo laga dhowr sugayo laamaha amniga ee magaalada waxaana jira tuhunno ay qabaan reerkii reerka wiilkan geeriyooday oo haatan baaritaano uu socdo
mahadsanid axmed cumar taliska ciidamada amisoomna waxa ay codsadeen in laga caawiyo sidii looga hortegi lahaa khatarta miinooyinka ku-xigeenka taliyaha ciidamada amisom u qaabilsan taakulada iyo saadka sarreeye gaasa nakibus lakara ayaa codsaday in laga taageero sidii looga hortegi lahaa halista miinooyinka ay isticmaalaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab hadalkan ayuu ka jeediyey nakibus lakara xidhitaanka tababar askarta amisom iyo booliiska soomaaliya loogu wacyigelinayey khataraha miinooyinka iyo qaababka looga hortegi karaba tababarkaasi oo socday muddo saddex maalin ah waxaa maalgeliyey kooxda taageerada howlgalka boqortooyada britain ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u k m s f t sarreegaas nakibus lakara waxa uu tilmaamay in al-shabaab aada ay u isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso ee loo yaqaano i e d da islamarkaana ay samaysanayaan miinooyin waaweyn oo qaarkood uu culayskoodu ka badan yahay siddeetan kilogaram waxa uu ku baaqay in la xoojiyo howlaha sirdoonka ee u dhexeeya amisom iyo dhinacyada kale si looga guulaysto dhibaatooyinka ka dhalan karaa miinooyinka waa sida uu hadalka u yidhiye ciidamada howlgalka amisom waxay had iyo jeer al-shabaab kala kulmaan qaraxyada miinooyinka ee ay ku aasaan hareeraha waddooyinka ay ciidamada amisom sida joogtada ah u isticmaalaan gaar ahaana waddooyinka ku yaala duleeda magaalada muqdisho qaybaha bulshada iyo maamulka degmada buulo berde ayaa soo dhoweeyey shirka maamul samaynta ee dhowaan ka furmi doona shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo wejigiisa labaad uu laga lagu wado inuu dhowaan ka furmo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdinaasir geesi oo wariyaha radio muqdisho uga soo warrama degmada buuloburta ah ayaan goor dhoweed qadka taleefonka ku waraystay waxa uuna
aada iyo aad ay umaasan tahay mawlid waxaa socoto qabaqaabo xoog leh iyo baaqyo kala duwan ay kasoo baxayso bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada ku dhaqan degmada burburda ee gobolka hiiraan kaasoo ay kusoo dhaweynayaan wejiga labaad ee shirka johar ka furmayo taasoo loogu sameynayo hanaanka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo in muddaaba hakad uu ku jiray hase yeeshee markaasi iclaamiyiin madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya kaasoo markaasi la filayo isbuucan dhexdiisa inuu soo gabagaboobo marka dhammaanba dadka ku dhaqan magaalada buluburde waxay si rasmi ah u taageereen ayadoo markaasi ay muujinayaan baaqyo kala duwan ee media u marsiinaya warbaahinta qaranka waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan islamarkaasina ay ku faraxsan yihiin shirkaasi wejiga labaad uu ka furmayo magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe islamarkaasina ay si weyn markaasi usoo dhaweynayaan ugaasyada qabaqaabada xoog leh ka wada duubka dhaqanka ee labada gobol kasoo jeeda guud ahaantoodaba marka bulshada iyo maamulka ku nool degmada buulobarte ma muuqataa diyaargarow ay u sameynayaan in ay maamulkaasi martigeliso maadaama hore loogu dhawaaqay in buulobarte ay noqonayso caasimada maamulka labada gobol tanii markii lagu dhawaaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay in magaalada buluburde ay tahay caasimada labadaasi gobol waxaa ka sootay magaalada buluburde boosas markaasi ay iibsanayeen qurbo joogta ku dhaqan ee markaasi dibadaha islamarkaasina ay dib ugu soo noqonayaan degmada buluburde si ay boosas iyo hoteele ay ugu gataan gudaha degmada buluburde ee gobolka hiiraan maadaama la shaaciyey inay tahay markaasi xarunta ama caasimada labadaasi gobol ee haatan maamulka la doonayo in lagu sameeyo isbuucan dhexdiisa waxaa socoto qabaqaabo xoog leh oo laga dareemayo dhanka amnigan oo aada loo adkeeyay ciidamada oo markaasi kusii siqayo deegaano iyo tuulooyin hor leh oo markaasi ay ka taliyaan maleeshiyada kooxda ugus sidii looga sii baacsan lahaa islamarkaasina loo adkeyn lahaa amniga guud ee degmada buluburde si markaasi loo dhisto ama horumarka looga dilaaciyo gudaha degmada buluburde si ay markaasi dadkaasi horey usii tallaabsadaan deegaanada ay doonayaan inay markaasi horumariyaan islamarkaasina xarunta ay u ekaato meel caasimad labada gobol markaasi ay martigelin karto xarunta madaxtooyada halka warka idinkala socotaana dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda hogaamiyaasha wadamada ugu dhaqaalaha roon adduunka ayaa magaalada hanjo ee dalka shiinaha u jooga shirkooda sanadlaha ah ee g labaatan xaaladda dhaqaale ee caalamka ah ayaa noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan oo ay hogaamiyaashani ka wada hadli doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuon ayaa ka digay in soo kabashada dhaqaale ee gaabiska ah ee caalamka oo ay halis ku tahay waddamada saboolka ah maalinta ugu horreysa shirkan ayaa waddamada ka qaybgelaya waxa ay yeelanayaan kulamo gooni gooni ah oo ay uga wada hadli doonaan iskaashiga ka dhexeeya waddamadaasi guud ahaana warkii caalamka dhegaystayaal oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu inaga dhan yahay tan iyo intaynu ku kulmi doonno warkan warkayaga xiga anigoo ah mawlid maxamed safri waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo nooli kulantay dhanka farsamadana waa farsamayaqaan fahad cabdigaas